marlaba ka hor waxaa gegida caalamiga kismaayo oo airbort ka soo degay wafdi ay hogaaminayeen madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabelle daqiiqado kadibna waxaa la sugayaa inuu isna soo dego madaxweynaha maamulka puntland mudane cabdiweli gaas wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ee kismaayo kusoo dhaweeyey madaxda ugu sarreysa maamulka jubbaland oo uu hogaaminayo mudane axmed maxamed islaam golihiisa wasiirada iyo xildhibaano waxay ka qaybgelayaan madaxdan shirkii maamul goboleedyada ee madaxweyne axmed madoobe uu sheegay inuu kismaayo ku qabanayo marka shirkaasi goormuu furmaya jubbalandna waa tii sheegtay in shirku inuu dibdhac ku yimid
sida waxaa la filayaa shirku inuu beri bilaabmo haddii ilaahay raalliu ka noqdo dhammaan madaxdii la wada sugaayay ee shirka ku ballansanaa waa ay wada yimaadeen shirkuna beri ayuu furmayaa wuxuuna ka furmayaa xarunta martida magaalada kismaayo magarad waaya marka dhinaca dowladda federaalk soomaaliya wax soo gaaray magaalada kismaayo oo shirkan ka qaybgelaya miyay jiraan ayaga ilaa iyo hadda wax dowladda ka tirsan oo madax dowlada oo halkaa yimaadeen ma jiraan balse waxaa la filayaa inay yimaadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya saacadaha soo socda